halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhagaysanaysaan mawjadaha efemyada geeska africa kuwa hirarka gaagaaban iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhagaysanaysaan bogga internetka ee v o a somaly com
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa subaxnimo axad ah oo bisha sebteembar waa bisha nofembar aan iraahda ee tahay siddeed iyo toban sannadka labada kun iyo siddeed iyo tobanka waxaad naga dhagaysanaysaan idaacaddeenna subaxnimo oo si wada jira halkan idinkaga soo jeedin doonaan anigoo ah saare cabdi axmed iyo jamaal axmed cusmaan yacni dhaawac foolkan wejiga uu ka gaaray ama afka uu ka gaaray markaad aragtid qofkii yacni xibintii ayna laalaado oo ay ka laalaado isan ku oolaan doonin yacni way adag tahay yani meel looga goyi kara ma ahan looga tegi karana ma ahan yani dadayaaba noocaas runtii waxyaalaha noogu dhibka badan waayo kaasi waa madaxa gaadiidka gurmadka degdega ee amiin ambulance oo ka waramaya howlaha ay u qabtaan bulshada soomaaliyeed waraysi ka hadlaya waxqabadkooda ayaad maqli doontaan waxaan sidoo kale idiin haynaa jabuuti oo shir caalami ah loogu soo xiray shaqaalaha gaadiidka badaha iyo dekedaha dagaal dhimasho sababe oo duleedka caasimadda syriya ku dhex maray ciidamada milatariga dalkaas iyo kooxda daacish qodobadaas iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida
waqtiga kama dambaysta ee loo qabtay dib u tirinta codadkii doorashadii florida ee axadda ayay ku eg tahay welina waxaa hogaaminaya guddoomiyaha gobolka riik scott oo jamhuuri ah isagoo ka horeeya musharaxii xisbiga dimuqraadiga bill nelson kuwaasoo kursiga aqalka senadka ku tartamayay sabtidii xilliga casirka ee florida ayaa labayo toban kun oo cod laga sarreeyey scott iyadoo sidoo kale la filayo in aan isbeddel weyn uusan dhicin doorashada gobolka florida ayaa iyadu sida muuqata la go-aamiyey guddoomiyaha gobolka ayaa la go-aamiyey doorashadeeda kadib dib u tirin mashiin sameeyey oo weli uu ku hogaaminayo ron desantis oo jamhuuri ah kaasoo ka sarreeya andrew gillum oo dimuqraadi ah markaasi dhibco gaaraya eber dhibic afar boqolkiiba codadkii la dhiibtay taasi waxay meesha ka saaraysaa in dib u tirin gacana lagu laabto sababtoo ah sharciga gobolka florida ayaa qaba haddii codadka lagu kala sarreeyo uu yahay mid ka yar eber dhibic shan iyo labaatan boqolkiiba in tirinta lagu laabto islamar ahaantaas inaan mashiin lagu tirinin markaan lagu tiriyo gacan
wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa sheegtay in gebagabadii ugu dambeysay aan la gaarin go-aanka ku salaysan dilka waryihii u dhashay sacuudi arabiya jamaal khashuqji kaasi oo dowladda maraykanka ah ee iyaduna qayb ka ahayd baaritaanadiisa maamulka madaxweyne donald trump ayaa waxaa laga soo xigtay saraakiil sheegay in hay-adda dambi baarista maraykanka ee c i a da ay soo gebagabaysay islamarkaasina lagu sheegay in faldambiyeedkaasi uu lugta la soo galay maxamed bin salmaan oo ah dhaxal sugaha boqortooyada sacuudi arabiya laakiinse war ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa waxaa lagu sheegay in warka sheegaya in dowladda maraykanka ay joogto gabagabadii baaritaanadaasi waqti sii horreysay islamarkaasina c i a du ay soo gabagabaysay hadalkaasi uu yahay mid washington ay mar kale dib u dhigayso madaxweyne donald trump ayaa goor hore oo sabtidii ah waxaa khadka telefoonka madaxa c i a da guine hasbal iyo xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka mark bambeyo labadoodaba ay iyaga oo saarnaa diyaaradda air force one ee maraykanka ee california halkaasi uu ku sugnaa ay madaxweynaha ugu sheegeen in weli ay socoto baaritaanadii qayb ahaan
subax wanaagsan dhegaystayaal halkaad warkaasi ka dhegaysanaysaanna waa v o a
dalka jabuuti waxaa lagu soo gebagabeeyey shir caalami ah oo ay lahaayeen shaqaalaha gaadiidka badaha iyo dekedaha shirkaasi ayaa laga soo saaray qodobo dhowr ah oo muhiim ah sida uu warbixintan ku faahfaahinayo wariyaha v o e da ee jabuuti ramadaan muuse
magaalada jibuuti waxaa maalintii shalay lagu soo gebagabeeyey shirka caalamiga shaqaalaha gaadiidka badaha iyo xoogsatada dekadaha ee dalalka afrika iyo kuwa xeebaha mediteraaniyanka shirkan waxaa si wada jira u soo qabanqaabiyey ururka shaqaalaha jibuuti iyo xidhiidhka caalamiga shaqaalaha xogeeyaha guud ahna maamulaha ururka shaqaalaha dalka jibuuti siciid yoonis waaberi ayaa marka hore iiga waramay gebagabada shirka
iminka waxa wey waqtiga u dambeysaan joognaa ra-iisul sacuudi iyo rag ummadda sacuudi qaraaradii aan ka soo saarnay waxa weeye qaraaradan waxa u dirnaa dowladda dowladduna waxa weeye jidda way soo xukumaysaa si loogu dee haddii loo tixgeliyo dee xeerarka maarata jibuuti loogu daro ee xuquuqda shaqaalaha sideed u aragtaa saciid mustaqbalka shaqaalaha jibuuti shirka iminka gaar ahaan qaabilsan xagga xogsatada dekedaha ee dokeerka loo yaqaan waxaan u arkaa horta waxa weye wax kastaba dee ilaahay bay ku xidhan tahay tiisiisa waxa weeye shalay dee meel bay joogeen maantana dib waa ina meel gaaraan baan leenahay sidaa daraaddeed wax weejiye waddanka dhaqaalihiisu maanta boqolkiiba toddoba kurwaasaasku xaggaabu joogaa in shaqaalaha iyo dookeerkuna dee xagga uga hor inay joogaan mahayna waa ina dee ka soo durkaan sidaa daraaddeed baa dee adduunka oo dhammaanta dee dookeerka dhibtiisa madaragta loo hadalhayaayo wax loola qabanayaa waa xoogsatada dikadaha marka waxa weeye kuweynanu dee way ku biirayaan oo xaggaaba iyaguna imanayaan waxa weeye hadduu ilaahay yarahaana waxa weeye dee rajo fiican baan ka sugayn hadduu ilaahay shaqaalaha guud ahaan reer jabuuti aan oga waran iyagana waxaa jira dad fara badan oo iyaguna saasoo kale cabanaya oo doonaya in xaaladahooga dhaqaaladii la hagaajiyo mushaarooyinka kor loogu qaado bal iyagana ka waran xaaladahooga iyo dadaalku halku inay maraya shaqaalaha dee waxa weeye shirkadda loo shaqeeyaha iyo ninka shaqeeyaba dee in wax xeer baa jira maaragtay dhexdooda yellow convention la yidhaahdo oo waxa weeye labadu eego heshiisada ah ay labaduba dii kala saxeexdaan waxa weeye waxaan leenahay daraga saandiikooyinka xaakuma ee shirkadaha in ay la heshiiyaan iyo mas-uuliyadda shirkadda ay dee la saxeexdaan heshiise caynkaasasi taagta maaragtay mishaarooyinka loo kordhiyo dee ilaan mishaarooyinka maanta jabuuti waxay u badan yihiin dee kun iyo sagaal boqol iyo saddex toddobaatankii dee konfensiyoonadii hore in dee la bedelo waa waktiga weeyaan way taallaa marka waxaannolosha maanta in lala socsiiyo weeyaan wayna fiican yihin waxaan leenahay dadaalkana waa inay la yimaadaan dee waxa weeye annaguna waan ku garab galin hadduu ilaahay dhinac kale waxaa iyaguna goobta shirka igu warramay qaar ka mida dadkii iyo mas-uuliyiintii ka qayb galay shirkan saciid axmed weyaan oo maaragtay ka socda dee maaragtay waddanka switzerland deganaashadeedu waa qurbajoogta reer jibuuti joogta reer jibuuti oo ka soo qayb gashay shirkan si wanaag noogu dhammaaday maasha allah waa shirkii labaad ee ijtd maaragtay maqaabisay farxad iyo dee qurux baan aragnay waxaan aragnay shirkii nacam oo shirkii labaad ee caalamiga waxaan aragnay dee farxad iyo shaqaali iyo maaragtay aad muqsud u ah iyo gaar ahaan waxaan hambalyaynayaa maaragtay sekretary jarnaalka xogeyaha guud ee e j t d oo ku guulaystay shirkii labaad ee macnaha haab haab maaragtay caalami ah macnaha qorshe ku maaragtay noogu soo bandhigay meeshan wax qurux badan run ahaan aad aad baan ugu mahadnaqaynaa aad aadan axmed migil alaha boorka dooraal milti propose portol matalaano waayahay aadan dee waaba hawshiini waxaa halkan lagu hayay iminka halkan waxaa la soo saaray go'aamo la gaadhay waa recommendationkii dee shaqaalihii maxaa faa'iido ugu jirta maxaa u soo biiraa la is odhan karaa
rabadaan waxaan ku sheegayaa boorku direkteeradii mas-uuliyiintii anoo shaqaalaha matala iminka bil horteed baan halka miday agaasimaha ijatadeeda siciid yoonis waa beri baan mahadmalyanayaa maadaama shirkan kolkuu helaba wuu iga wargeliyey uuna soo dhexgeliyey anu maareeyintii boorkaan u wala yeedhay kolkay maareeyinin anoo shaqaalaha matala meesku yimaado waxay ka dhigtaa xumaddu way fiican tahay waxaa ka soo baxay qaraarna ee danta shaqaalaha amba horumarkoogana wayla hirgelin bon badi annaku waana hirgelinnaba boorka dooraa bil horteed laba biloodnaku joogna mushaaro jadiidaan samaynay iminkana dhankii maaragtay caafimaadka dokeerkan iyo hagaajistoodii waa la wala hirgelin boorkuna uu sii ballaadhan horumarka boorku iska jiray iminkana waxun baan kusii biirinaa iminkana annagkun baan maamulna boqolkiiba boqol waa reer jabuuti kuwa maaraynayna waa reer jabuuti arrinta dokeerka waxaa weeyaan xoogsatada marsada aad baa looga hadlo shirkan iyagoo dee xoogga saarayaba maxaad odhan lahayd maanta mustaqbalkooga wacankii boqolkiiba boqol dokeerku boqolkiiba sagaashan iyo kaa boorasha ka shaqeeya waxay ku jireen marka horena tukasi adag baa iminka intii boorka dmp la wareegay boorka multipropose port la wareegay dokeerka kolba waxbaa biiraya shakhsi mushaarihiisa shakhsi u qaata ma jirin rag baa u qaadi jiray mushaarada wixii waa laga gudbay nin kasta wuxuu shaqaysto iminka qaadaya wax ka sii darana iyo horumarkooga naftooda ku biiri doonaan way jiri doontaa ragga mas-uuliyiinta agaasimayaashuna dhegtay u dhigayaan waana hagaag wax badan baa ka soo bixi doona taa waana ankuba rabadaan muuse v o a jibuuti
qaraxyada iyo musiibooyinka kale ee ka dhaca muqdisho ayaa waxaa aad gaabis u adeegyada gurmadka degdegaay ay helaan dhibanayaasha ku waxyeelooba dhibaatooyinkaas gaadiidka amiin ambulance ee muqdisho ka howlgala ayaa si mutadawacnimo ah markaa ku fuliya howlahaasi gudaha magaalada muqdisho mararka qaarkood dhibaatooyin ay la kulmaan doctor cabdulqaadir cabdiraxmaan xaaji aadan oo ah madaxa amiin ambulance ayaa v o a faahfaahin ka siiyey howlaha ay qabtaan wuxuuna u warramay wariyaha v o a saare cabdi axmed
riboodkeenna oo billaha ah ama lixda biloodlaha ah wuxuu noo sheegayaa lixdaas bilood laga soo bilaabo bishii january ilaa iyo june in loo adeegay ama loo gargaaray dad gaaraya sagaal boqol toban iyo toddoba qof oo isugu jira caruur haween iyo rag sidoo kalena isugu jira dad dhaawacmay iyo dad xanuuno caadiya hayo iyo haween uur leh oo fooluq hayso oo isbitaallada la geeyo hooyooyin fool hayso iyo dad dhintay intaba waayahay marka sagaal boqol toban iyo toddobadaasi qof waa dadkii dhaawacyada ay soo gaareen iyo dhimashooyinka inta adinka lagu qaaday amiin ambulances ha waa inta dhaawac dhimasho iyo hooyooyin fool hayso oo isbitaallada la geeyo loo gurmaday adeegan aamin ambulance ka faa'iidaystay weeye waa tahay gargaarkiina imise baabuur ayaad ku gargaartaan dadka oo oo shaqeeyo waktigan xaadirka ah waxaanu ku gargaarnaa lix iyo toban ambulance iyadoo la dareemi karo meesha laga soo bilaabay oo bilow zero ah gaari gacan laga soo bilaabay maantana aan haysanay lix iyo toban gaadiid ambulansooyin oo si hufan adeeg wacan u qabto ummadda dadkuna ay barteen inay xaq u leeyihiin ama ay yani inay ambulance lagu qaado meesha gaari gacan looga qaadi lahaa in ay barteen dadku bal waxaad sawir guud naga siisaa dadka aad qaadaan ee marka qarax uu dhaco aa ugu tagtaan goobta ee gurmadka deg dega aad u samaysaan dhaawacyada badi dadka ay qabaan maxaa ka mid a ama sida ay dhaawacyadaas u saameeyaan qaraxyada saar horta qofba waa nasiibkiis iyo sida usoo gaaraan laakiin waa runtii waxaa jira yacni mararka qaar waxyaaba oo nightmare anaga laftirkeena yani laga yaabo shaqaalihii iyo qofkii adeegihii caafimaad shaqeynayay ay habeenkii ku riyoonayaan sida waxaa laga yaaba ina ugu tagtay meeshii qof xibnihiisii qaar waayey yacni dhaawac foolxun wejiga uu ka gaaray ama afka uu ka gaaray markaad aragtid qofkii yacni xibintii ayna laalaado oo ay ka laalaado isan ku oolaan doonin yacni way adag tahay yani meel looga goy kara ma ahan looga tegi karana ma ahan yacni dadayaawa noocaas runtii waxyaalaha noogu dhibka badan waayo yacni marnaba haddaad aragtid qof ambulance talabaday ugu ugu tegi maysid xaalad qurux badan mar kastaba laakiin dadyawga dhaawaca qaraxyada ku dhaawacmahay waa waxyaalaha noogu caloofmada badan wey waaya markaad maqashaan qarax inuu dhacay jugta aad maqashaan ma ku orodaan mase meesha waa la idinka soo wacaayo wacista kadib aa ku tagtaan actually waxaa jira dad badan oo haysta telefoon numberkeena maxaa yeele telefoonkeena waxaan gelinay dhammaan idaacadaha localka ah derbiyadan ku qornay meel kastaan ku qornay marka dad badan waxay kaydsadaan numberkan haddii lacalla u baahdaan ama ay arkaan qof u baahan inay naga soo wacaan waxaa jooga degmooyinka toban toddobada degmo waxaa jooga dad nala shaqeeya oo garanaya adeegan sida loola soo xiriiro marka marna jugta haddaad aragtid waxaad qiyaasi kartaa meesha ay tahay marna meesha nala ka soo wacaa
kaasi waxa uu ahaa doctor cabdulqaadir cabdiraxmaan xaaji aadan oo madax ka ah amiin ambulance dhegeystayaal waraysigan oo dheer iyo su-aalo ay dadweynaha weydiin doonaanba doctor cabdiqaadir cabdiraxmaan xaaji aadan waxaad ku maqli doontaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee idaacadaheena galabnimo iyo fiidnimo waxaana waraysigaasi barnaamijkaba soo diyaariyey saare cabdi axmed
weli waxaad dhegeysanaysaan washington
barnaamijkan amba arintan maxaan ku raha magacaabidda waa sharaf aniga si khaasa maxaan ku raha ii taabatay caam ahaana communitiga maxaan ku raha soomaalida amba afrikaanka ee gobolkanna maxaan ku raha iyakana taaban karta waxa guddigan uu nooga dhigan yahay waxa weeji waxaan miiska la fadhiisanaynaa governeerka amba guddoomiyaha gobolka marka uu soo xulayo wasiiradiisa iyo kaalkaaliyaashooda amba wasiir ku-xigeenadooda in aan miiska fadhigi karo oo dadka uu soo xushay aan eegi karo recommendation aan maxaanqola ka bixin karno ambase aan odran karno waxbaa naga maqan oo maxaanqola halka iskama dhex arkano amba aan dee miiska miiskaan fadhinaa miiska talada loo goynaya awal waxaa dhici jirtay in aan warba ka hayn ba anagu
waa hagaag codkaasi aad maqlaysaan duqa cusub ee magaalada minneabolis ee gobolka minnesoro oo soomaalida ugu badan ay degan yihiin maraykanka jacob frey ayaa hadda waxa uu gudiga waxa uu guda jiraa dadaalada uu kusoo xulanayo xubnaha maamulkiisa cusub cabdiraxmaan ciise kaahin oo codkiisa haddaba aad maqlayseen milkiilaha maqaayadda afradeli oo ku yaala gobolka minnesora ayaa waxa uu ka mid noqday gudiga uu dhowaantan loo xilsaaray inay kala talin doonaan duqa soo dhisidda maamulkiisan cusub wariyaha v o eda ee minnesora maxamuud mascade ayaa haddaba waraysi la yeesha cabdiraxmaan kaahin waana kan barnaamijkan amba arintan maxaan kuraa magacaabidda waa sharaf aniga si khaasa maxaan kuraa ii taabatay caam ahaana communitiga maxaan kuraa soomaalida amba afrikaanka ee gobolkanna maxaan kuraa iyakana taaban karta waxa guddigan uu nooga dhigan yahay waxa weeji waxaan miiska la fadhiisanaynaa governeerka amba guddoomiyaha gobolka marka uu soo xulayo wasiiradiisa iyo kaalkaaliyaashooda amba wasiir ku-xigeenadooda in aan miiska fadhigi karo oo dadka uu soo xushay aan eegi karo recommendation aan maxaanqola ka bixin karno ambase aan odran karno waxbaa naga maqan oo maxaan qola halka iskama dhex arkano amba aan dee miiska miiskaan fadhinaa miiska talada loo goynaya awal waxaa dhici jirtay in aan warba ka hayn ba anagu laga yaabaa shantii sano u dambeysay maahay soomaalidu mataqaanaa locally amba state levelka danba kamaanu geli jirin siyaasadeeda laakiinse imika waxaad moodaa inaan soo fahanay oo halkii ugu fiicnayd aan maxaan qoraa kaga jirno inkastoo shaqo badan ay noo hadhay kayn marka guddigan la talinaya madaxweynaha ma adiga oo keliya ayaa soomaali kaga jira mase dad kaloo soomaaliyina way ka mid yihiin guddigan horta waa guddi maxaan qoraa soddon qof oo minnesora oo dhan ay ka kooban tahay kaga jiraan waxaa kale ay ku jira xusbiga dimuqraadiga xusbiga republikaanka xitaa waxa weyaan macaaridka waa lasoo kaxeeyey waxaa ku jira rag senateero hore u ahaan jiray soomaali waxaana laba qof baa nahay marka ninka kale waxaa sharaf noo ah inuu matelayo isaguna magaca muslimka oo dhan amba hayad ugu weyn hay-adda ugu weyn maraykanka ee islaamka u dooda ee care la yidhaahdo qeybteeda minnesora ayuu ka matelayaa jaylaan xuseen oo maxaan kula markaa labadeedaasi ayaan si wanaag dadka soomaalida ku jira maxay uga dhigan tahay marka bulshada soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolka minnesota in ay ka mid noqdaan dadkii guddoomiyaha gobolka minnesota kala telinayay dhismaha maamulkiisa in ay ka qayb noqdaan waxaan aragnay cududa aan leenahay haddii aan nahay jaaliyadda gobolka soomaalida ee dee soomaalida meel kasta kasoo jeedo amba iyo oromada weliba oo mataqaana iyakuna aad markasta codkeena meesha u maras maxaan qoraa mariya waxaad arkaysaa maanta in ay tahay guulday usoo wada hoyatay oo beri ka maalin haddii qof kale uu maxaan qoraa kursiiskoo taago inaan miis la fadhiisan karno oon tusi karno differenceka amba maad aragtay in aan tusi karno dee cududa codkeenu intuu leegyahay marka waxaan umalayaa waa bilowgii horumarka soomaalida waxaan la socdaa in tim walls guddoomiyahan la doortay uu aad uga dhex ololeynayay bulshada soomaalida dhexdeeda inkastoo aanay jirin soomaali isku duuban oo codkooda kula gorgortamaysay oo lahaa sidaa iyo sidaa aan wax ugu baahannahay haddana maxaa ku kalifay baad is leedahay hadda in uu dadkii uu la tashanaya soomaalida kusoo daro saad ogtay horta gobolkan minnesora ilaa intuu trump uu badiyeyba wuxuu noqday fifty fifty oo boqolkiiba cotton waa dimuqraadi boqolkiiba cotonna waxa weyan waa republican marka soomaalidu waxay noqdeen dadka maanta soo saari kara qofka kasoo baxaya gobolkaasi qofkii ay soomaalidu raacdo ayaa boqolkiiba maxaan qoraa boqol guuleysanaya oo waxa swing state ayaa noqonay marka ujeedada ugu weyn ee soomaalida madaragtay maxaan qoraa ay u leedahay arrintan waa taas laakiinse imika dadkani la doortay amba governeerkan amba dadka maxaan qora xilalka noo qabtay waa dad shaksi shaksiya oo dee shaqooyin maxaan qora unbay noqonaysaa imika ahaan laakiinse waxaan u baahnanay inaan helo community mid ah oo cod maxaan qoraa cod codkooga conditions ku xidhansa siyaasiyiinta oo ku horgoortami karaa taasi laakiinse waxaa ka horeysa in horta communitigu ay dhisan yihiin oo laleeyahay somali community of minnesota dhisan oo habaysan oo sharciyeleh oo center leh markaasi waxa aan rabno ayaa lana siinaya iminka shaqaalay noqonayaan laakiinse haddaan taal ahaan lahayn waxaad helaysaa millions of dollars yaa la siinaya mashruucyadaas maxaan ku raa soomaalida ay rabaan inay fuliyaan laakiinse waxaa loogu soo dhiibi doonaa siyaasiyiintaasi waa garta dabcan waxaa tahay nin ganacsada oo aad arrimaha gobolkan aad u dhexgalay fahamsan sida waxay yihiin soomaalidii ka warhaya dareensan hadda codkooda inuu macno samaynayo sida aad sheegtay uu yahay cod lagu gargortami karo war waa tilmaantay haddana inay jirto in soomaalidu aanay codkaasi ogeyn hay-ad ugu dooda ama ku gorgortami karta aanay jirin sidee lagu heli karaa aad isleedahay hay-adda noocaasa in la sameeyo oo magaca soomaalida waxna ku doorata waxna ku dhicisa ummaddo dhanna ay ku dabafaysanta waxaan u malaya horta arrintaas soo dhowdahay waxaan tusaale kaaga soo qaadayaa ilaa cotton lixdan masaajid baan leenahay marka waxaad arkaysa masaajiddu inay wada bartoomi jireen laakiinse iminka waxaa dhacday in ay samaysteen ururo faith group laydhaa oo iyakoo quraata maahay diinihii kale ee yuhuudda ay isku midoobeen oo cod quraata ay samaysteen marka taasi baan u malayaa inay tahay tusaale fiican oo kudayasho mudan in aan helana community hal community amba laba community oo waaweyn oo codkoogu uu midaysan yahay oo dadka shicibka u dooda oon iyaku shaksi shaksi aan ka fikirin iyo anuu maxaan ka heliya ee ka fikiri karta sidee baan maxaan kuraa dadka soomaalida amba gobolkan deganan east africaanka ah sideeba wax uga wada heli karaan marka aniga rajadeeda ugu weyn aan ka shaqaynayo haddaan ahay maxaan kuraa jaaliyaddii magaalada amba gobolka minnesota taas aan iigu weyn marka doorashooyinka dambe waxaan jecelahay waxyaaba la taabsan karo oo intay doorashadu dhicinba inaan miiska soo saari karno
cabdiraxmaan ciise kaahin milkiilaha maqaayadda afradeeli ee minneabolis oo u warrameeya maxamuud mascadde ayuu kaasi ahaa
xildhibaano ka tirsan baarlamaanka gobolka ontario waddanka canada ayaa dhegaystay cabashada dadweyneha ay soomaalidu ka mid yihiin oo ku aadan lacagaha caymiska gawaarida oo xaafadaha ay degan yihiin lagu kordhinayo meelaha qaar warbixin arrintaasi ku saabsan ayaa toronto waxaa ka soo diray wariyaha v o a xuseen nuur xaaji
xildhibaanka laga soo doorto xaafadda york south weston ee soomaalidu ay ku badan tahay faysal xasan xildhibaan tom rakosevig oo laga soo doorto hamber river black greek iyo guratansin oo laga soo doorto brampton east oo dhammaantood ka tirsan xisbiga mucaaradka n d p ee baarlamaanka gobolkan ontario ayaa si adag uga hor yimid in lacagaha ceymiska gawaarida ay kala badnaadaan iyadoo la eegayo qofka xaafadda uu degan yahay xildhibaanadan oo qabtay kulan dadweyne ayaa sheegay in arrinkaasi uu yahay mid cadaalad darro ah kulanka kadib ayaa xildhibaan faysal xasan waxa uu v o e da u sheegay inay xoogga saari doonaan wax ka qabashada arrinkan waxa aanu xoogga saarayna waxa weeye dhibaatada jirta ee takoorka ah ee ku salaysan qofka xaafadda uu degan yahay in uu bixiyo lacag ka badan xaafadaha kale taas waxa weeyaan waa mid u baahan dagaal xoogan dagaalkaas ayaanu wadaynaa saad la socotaana waxaanu nahay mucaarad xoogan oo doonayo inaanu dowladdan dhaliilno dhibaatooyinka khaldan ee jirana inaanu saxno dadka ka qayb galay kulanka oo soomaalidu ay qayb ka ahayd ayaa xildhibaanada u gudbiyey cabashadooda iyadoo qaarkood ay xuseen inay ceymiska gaariga bishii ay dhiibaan lacag dhan afar boqol oo dollar yaasiin abikar wuxuu ka mid ahaa dadkii ka qayb galay kulankaasi ee soo dhoweeyey dadaalka xildhibaanada mucaaradka barnaamijkan town hallka ay qabteen n d b da waa barnamij aad u fiican oo dad badan ayaa kasoo qayb galay waxaa looga hadlayna waxay ahayd kolley barnaamij aad u fiican oo ku saabsan anshuranska iyo area koodida dadka qaarkood ay degan yihiin lacagta badan laga qaado marka waa jeclaan lahaa in n d b da shaqo badan ay ka qabtaan sidii ay ula dagaalami lahaayeen qolooyinka conservative hadda qabsaday si anshuuranskan hoos loogu soo dhimo xildhibaanada mucaaradka ee hormuud ku ah wax ka qabashada lacagaha ceymiska gawaarida ayaa waxaa horyaala culays ku saabsan dhanka baarlamanka kaasoo ahayn xisbiga talada haya ee muxaafidku uu haysto aqlabiyadda baarlamanka balse xildhibaan faysal xasan ayaa xusay inay ka doonayaan dadweynaha inay culays saaraan xildhibaanadooda ku matala baarlamanka federaalka islamarkaana aysan qarsan dhibaatadan haysata dadka waxaan ka doonaynaa dhibaatada dadka ay haysato xaafadaha ay degan yihiin qolooyinka dowladda ah laftigooda xaafadahooda ayay dadkani degan yihiin qaarkood iyagana waxaan doonaynaa inay wacaan dhibaatada ay haysato ay u sheegaan oo aysan dhibka haysta aysan qarsanin si dhibaatada haddii laga hadlo xal baa loo helaya annaguna aanu nahay dadkii ma garanaysaa codkooda ku hadlayay oo aan doonayna arrintan aanu soo afjarno lacagaha caymiska gawaarida ee magaalada toronto ayaa kala qaalisan xitaa haddii dadku ay wataan gawaari isku sanad iyo isku nuuca taasoo shirkadaha caymisku ay ku sababeeyeen sheegashada dadka ee la xidhiira dhibaatooyinka ku dhaca gawaarida haddii ay noqon lahayd xatooyo ama shilal kuwaasoo ay sheegeen inay ku dhiibaan lacago badan xuseen nuur xaaji v o a toronto
dagaal qaraar oo ay ku dhinteen askar ka tirsan ciidamada milatariga siiriya iyo maleeshiyada cadowga kooxda daacish ayaa ka dhacay duleedka caasimada dalkaasi siiriya dimashik warbixintan waxaa qaahiro ka soo diray xuseen saxnuuni wararka laga helayo dalka suuriya ayaa xaqiijinaya afar iyo toban ka mid ah maleeshiyada ururka daacisha iyo lix ka mid ah milatariga dalkaasi in ay geeriyoodeen kadib markii dagaal ba'an uu ku dhex maray duleedka magaalada dimashika ururka xuquuqda aadamaha dalka suuriya ee fadhigiisu yahay dalkaasi ingiriiska ayaa xaqiijiyey iska hor imaadyada dhex maray labada dhinac in sidoo kale ay ku dhaawacmeen tiro ka mid ah dagaalyahanada ururka isis ama daacisha ee ka dagaalama gudaha dalkaasi warbaahinta taageersan madaxweynaha dowladda suuriya bashaar al asad ayaa xaqiijisay inay la wareegeen deegaano badan oo horey ay u joogeen waxa ay ugu yeereen maleeshiyada argixisada ah ee daacisha warka ka soo baxay ururka xuquuqda aadamaha suuriya ayaa lagu sheegay maleeshiyada daacisha in looga awood roonaaday dagaalka ka dhacay duleedka caasimada dalkaasi milatariga dalka suuriya oo adeegsanaya ciidamada dhulka madaafiicda dagaalka iyo diyaaradaha meelaha fog wax ka duqeeya ayaa weerar culus ku qaaday maalintii shalaya deegaano ay maamulaan dagaalyahanada ururka daacisha warku waxa uu intaasi ku daray diyaaradaha dagaalka dowladda ruushka inay qayb ka ahaayeen dagaalka looga itaal roonaaday maleeshiyada ururka dowla islaamiya tallaabadan ayaa imaanaysaa xilli dhowaan ay soo idlaatay howlgallo lagu soo badbaadinayay dad ay afduubteen dagaalyahanada ururka daacisha ee ka dagaalama dalkaasi suuriya dhinaca kale xoogaga kooxda xashdi shacbi ee dalka ciraaq ayaa weerar la beegsaday fariisimo ururka isis uu ku leeyahay gudaha xuduudda suuriya oo aada ugu dhow dalkaasi ciraaqa afhayeen u hadlay kooxda shiicada alxashdi ee dalkaasi ayaa sheegay in gantaalo ay la beegsadeen fariisimaha ururka daacisha ee deegaanka baaguuza oo dhacda dhinaca xuduudda suuriya tiro ka mid ah maleeshiyada daacisha ayaa waxyeelo ba'an ka soo gaaray weerarka lala eegtay fariisimaha ururkaasi sidoo kale waxaa lagu burburiyey saanado hub ah oo ay ku haysteen halkaasi ayaa lagu yidhi warmurtiyeed ka soo baxay maleeshiyada shiicada ee ka dagaalama gudaha dalkaasi ciraaqa bilihii ugu dambeeyey dagaalyahanada kooxda xashdi shacbi ayaa ku sugnaa deegaanada u dhow xuduudda suuriya kuwaasoo waday howlgallo ka dhan ah ururka daacisha oo inta badan laga sifeeyey gudaha dalkaasi ciraaq awoodda ururka dowla islaamiya ayaa si weyn loo wiiqay bilihii ugu dambeeyey gudaha dalalka ciraaqa iyo suuriya kadib markii dowladaha caalamka ee aad u daneeya dalalkaasi ay isku waafaqeen sidii loo ciribtiri lahaa kooxaha xagjirka ay ku dhex dhuumaalaysanaya kacdoonnada ka jira dalalkaasi dowladaha maraykanka ruushka iiraan iyo turkiga oo si toosa ugu lug leh dagaalada ka socda dalalkaasi waa ciraaq iyo suuriya ayaa bilihii ugu dambeeyey muujiyey sidii loo yarayn lahaa awoodda kooxaha argixisada ee ku dhuumaalaysa gudaha dalalka ciraaq iyo suuriya xuseen saxnuuni v o a kahira waa hagaag idaacaddeenna subaxnimona waa naga intaa jamaal axmed cusmaan iyo anigoo sahre cabdi axmeda waxaan idin leenahay dhegihiinna waxaan oga sii tegaynaa kusoo gabagabeynaynaa codka baxsan ee ikhriyarey
nabaraday damqanahiyo halkay dudubtuu iga hayso ee nacabkuu iga wiiqay ee naafoo ii yeelay ee nacabkuu iga wiiqay ee naafoo ii yeelay ee igu noqnoqonaya bay galay nabdigahiyo iyo nudaha beherkayga galay naftigahiyo iyo nudaha beherkayga waa adiga ruuxay indhuhu aayar ku nastaane waa adiga ruuxay naftanu oonkii uga goodhay waa adiga ruuxaana caynoo nasiibsadaye hanusqaamin hanusqaamin hanusqaamin cashaqani waa nadarka labadeena waa adiga ruuxey indhuhu ah yar ku nastaane waa adiga ruuxey naftani oonkii uga guudhay waa adiga ruuxaana cayno nasiibsadaye hanusqaamin